أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة السيد أبو بكر بن محمد والشطى رحمه الله تعالى والخامس قيامه تعالى بالنفس ومعناه عدم احتياجه إلى ذات يقوم بها وعدم احتياجه إلى موجد يوجده ويستحيل عليه أن لا يكون قائما بنفسه والخامس متك الشناد من الواجبات وحياله صفاتك تلمامه إلهي واجبي سبحانه وتعالى كود شناد قيامه بمعنى اكتفاؤه إلهي كافتمدي سوي سبحانه وتعالى بالنفس أي بنفسه نفتي سوكو كافتومي وعدنا وسنو باهنين waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala u waajibay qeybtooda shanaad waxaa ka mid a in ilaahay nafsaddiisa uu ku kaaftoomay wa macnaahu macnaa qiyaamihi tacaala binnafs marka la leeyahay ilaahay isagaa nafsaddiisa ku kaaftoomo cidna uma baahna macnihiisu waxa weeye cadamu ixtiyaajihi ilaahay baahidiisa la-aanteeda wey ilaa daatin daato uusan u baahnayn daatadaasoo yaquumu bihaa daatadaas uu ku taagan yahay daato ilaahay uu ku taagan yahoo noloshiisu ku taagan tahay uma baahnaa loola jeeda wax daato ahoo ilaahay noloshiisu ay ku taagan tahay jiritaankiisu uu ku taagan yahay tilmaamihiisu ay ku taagan yihiin midna uma baahna sidaasaa loola jeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha u waajibay waxaa ka mid a inuu ilaahay makhluuqaadka oo dhan uu ka kaaftoomo oo cidna ilaahay uusan u baahnaynoo daato ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshiisu ku taagan tahay oo tilmaamihiisu ay ku taagan yihiin oo la leeyahay haddii shaygaas uusan jiri lahayn ilaahay maba jireen haddii la dhihi lahaa shaygaasi ma jiro wuxuu ilaahay u baahan yahay ma jiraan wa cadamu ixtiyaajihi ilaahay baahidiisa la-aanteeda weeye inuusan ilaahay u baahnayn ilaa muujidin mid isaga ahaysiiya muujidkaasoo yuujiduhu ilaahay ahaysiiya wax ilaahay ahaysiiyo khaaliq ka dhiga oo raasiq isaga ka dhiga oo mawjuud ka dhiga uma baahno wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u baahan yahay oo isaga ahaysiinayana uma baahna daato ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisu uu ku taagan yahana uma baahna alle subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay dadka makhluuqaadku inay iyagu baahan yihiin laakiin ilaahay uu hani yahay oo cidna ilaahay uusan u baahnayn subxaanahu wa tacaala wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah an laa yakuuna inuusan ilaahay ahayn qaa'iman mid taagan binafsihi naftiisa mid u taagan inuusan ahayn ee wax kale uu u baahan yahay waa mustaxiil in la yidhaaha ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu iskuma filla ee wax kale uu u baahan yahay in la yidhaaho waa mustaxiil ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u baahan yahay ma jiraan wasaadisu midka lixaad oo sifaadka ilaahay u waajibay alwaxdaaniya kali noqoshow haadaa midkani bimacnaa macno ahaan wuxuu ahaaday annahu ilaahay subxaanahu wa tacaala waaxidun waa mid fii daatihi daatadiisa ilaahay miduu ku yahayo ma jirto daato labaad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u eg oo ilaahay u shabahaysaahi ma jirto wa sifaatihi tilmaamihiisana ilaahay mid ayuu ku yahayo axad kaloo tilmaamaha ilaahay uu leeyahay yeelan karaahi ma jiro wa afcaalihi ilaahay afcaashiisana ilaahay mid ayuu ku yahay oo ficilka ilaahay uu sameeyo cid samayn kartaahi ma jirto wayastaxiilu calayhi cala allah ilaahayna waxaa ka mustaxiila atacadudu badashu ilaahay inuu bato oo la yidhaaho laba ilaah iyo wax la midaa jira tacadudkaasi wuxuu mustaxiil ka yahay fi daat wasifaat walafcaal intaba daatada ilaahay ma tacadudayso oo lama dhihi karo ilaahay daatadiisa waa labo oo laba daato a jirta laba ilaaha jirta lama dhihi karo low kaana fiihima aalihatun ila اllah lafasadataa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi haddii ifkaan samada iyo ardada ay jiri lahaayeen ilaahyaalo kale oon ilaahay ahayn caalamka dhan wuu fasaadi lahaa caalamka dhan wuu fasaadi lahaa wayastaxiilu calayhi cala اllahi ilaahay waxaa mustaxiilka ah atacadudu badasho fi daat wasifaat daatadiisu inay badato waa mustaxiil tilmaamihiisu inay bataan oo la yidhaaho qof kale ayaa tilmaamaha ilaahay yeelan kara in la yidhaaho waa mustaxiil ama hal sifo oo isku lafdi ah oo isku macno ah inay halkaas sifo ay tacadudo sida casharadeennii hore aanu ku soo qaadanana waa mustaxiil oo la yidhaaho laba qudro iyo laba samci iyo laba basar iyo laba cilmi oo sifada nafsaddeeda daatadeeda inay u tacadudana waa mustaxiil si infisaal ahoo ka munfasila inay u tacadudana waa mustaxiil oo in la yidhaaho tilmaanta ilaahay tilmaamo la mida cid lahaa jirta in la yidhaahana waa mustaxiil wasaabicu kan toddobaad ee waxyaalaha sifaadka ilaahay u waajibay ka mida alqudratu awoodu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha u waajibay waxaa ka mida awood wax walba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu awood u leeyahay maxaa yeelay ifkan aanu arkayno oo caaqil iyo hayru caaqil iyo insi iyo jinni iyo malaa'ig iyo makhluuqaad kale isugu jira waa awoodda ilaahay uu ku abuuray subxaanahu wa tacaala ilaahay awooddiisuu ku abuuray wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay waxuusan awoodin ma jiraan wax walba ilaahay wuu awoodaa subxaanahu wa tacaala wayastaxiilu calayhi cala allah ilaahayna waxaa mustaxiilka ah alcajzu caajis ilaahay waa mustaxiiluu ka yahayo in la yidhaaho waxaa ilaahay ma samayn karo waxaa ilaahay awooddiisa way ka gaabis oo ilaahay wuu ka caajisay waxaasoo ma samayn karo waa mustaxiil wax uusan ilaahay awoodin ma jiraan subxaanahu wa tacaala waxuu ilaahay ka caajiso ama uu kari waayo ama uu awoodi waayo rabbi subxaanahu wa tacaala ma jiraan waa sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala qudraduna ay ka mid tahay wathaaminu kan sideedaad oo waajibaadka ka mid a aliraadatu doonis ayaa ilaahay u waajibtay iraada waxaa loola jeedaa bimacnaa facaalun limaa yuriid wuxuu doono ilaahay inuu samayn karo wax ilaahay hor istaagi kara iyo cid ilaahay fasax uu uga qaadanayo wuxuu samaynayo inaysan jirin wax walbuu doonayo ilaahay sameeyaa iraado mudlaqa oo bilaa xuduuda bilaa nihaaya meel ay ku dhammaanayso iyo cid ay ku tiirsan tahay midna aysan jirin ayaa ilaahay u waajibtay subxaanahu wa tacaala laa yus'alu camaa yafcal wa hum yus'aluun ilaahay lama weydiin karo wuxuu samaynayo makhluuqaadka kalea wax la weydiiyaahoo ficilka ay samaynayaan maxaad sidaa u samaysay iyo maxaa sidaa aad u yeeshay makhluuqaadka kalea lagu yidhaaha laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay iraado mudlaqa oo meelay ku dhammaanaysana aysan jirinin wayastaxiilu calayhi cala allah ilaahay waxaa mustaxiilka ah alkaraahiyatu qasbid in wax khasbaya ay jiraan oo ficil afcaasha ka mida wax ku khasba ilaahay ay jiraan waa mustaxiil fayastaxiilu calayhi tacaala waxaa mustaxiilka ah an yuujada shayun min alcaalam maca karaahiyatii lahu shay caalamka ka mida in la helo isagoo ilaahay kahanaya oo dhibsanaya shayga caalamka ka mida ay cadamu iraadatihi liwujuudih isagoo ilaahay uusan doonaynin shaygaa jiritaankiisa in shay caalamka ka mida la helo oo adduunyada lagu arko ilaahay jiritaankiisa iyo iraadada ilaahay iyo doonista ilaahayna uusan shaygaasi ku iman mustaxiil wax walboo dhacdo ah oo caalamkan ka dhaca ilahay iraadadiisay ku dhacday iyo doonistiisa wataasicu midka sagaalaad oo waajibaadka ka mida alcilmu cilmi ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala cilmi qadiim ah cilmi qadiim oo mudlaqa ayuu ilaahay iska leeyahay subxaanahu wa tacaala cilmigaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ifkaana uu ku abuuray addoommadana axwaashooda uu kula socda waxaa sirta u ahee addoommada u qarsoon iyo waxa ay muujinayaan cilmigiisuu ilaahay kula socdaa subxaanahu wa tacaala cilmigiisuu ilaahay rususha uu ku soo diray walidaalika tilmaamahan qofku markuu sifaadka ilaahay barto iimaankiisaa u ziyaaday liannahu markuu ogaado ilaahay inuu ogsoon yahay xaalad walbuu ku sugan yahay iyo wuxuu qarsanayo qalbiga uu ku qarsanayo iyo waxa uu muujinayo in ilaahay agtiisa ay ka siman yihiin markuu ogaado qofkaas waxaa qalbigiisa ku weyneynaysaa cabsida ilaahay ilahay u ka baqi wuxuu le ilahay wuu ku ogyahay ilaahay cilmi uu leeyahay qadiim ah oo ilaahay wuu ku ogyahay idan marka qofkaas xishoodaa gelaya inuu ilaahay ka xishoodo waxaa gelaya dembigiisa iyo macaasidiisu inay aada u yaraadaan maxaa yeele wuxuu leeyahay wax walba ood samayso sow ilaahay kuma oga wax walba ood samayso ilaahay sow kuma oga marka waxyaalaha caqiidada laga faa'iidaysanayo waxaa ka mid a iyo sifaadka ilaahay in la ogaado in qofku haybada ilaahay iyo cadamada ilaahay iyo xishoodka ilaahay qalbigiisa ay ku weynaadaan maadaama sifaadka sidaas u waaweyn oo qaaliga ah inuu ilaahay iska leeyahay uu qofku uu ogaado waxaa kaloo imanaya qofka macaasidiisu iyo dembigiisu inuu iska ilaaliyo oo ilaahay uusan ku caasinin subxaanahu wa tacaala maadaama uu ogaado allaha awooddaa iska leho cidna aysan ka qarsoonayn ficilna uusan ka qarsoonayn inuu daalacanayo oo afcaashiisa uu la socdo oo aqwaashiisa uu la socdo oo waxyaalaha qalbiyadiisa ku soo dhacayo guud ahaanba uu la socdo wataasicu midka sagaalaad alcilmu cilmigu wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah aljahlu jaahilnimo ayaa ilaahay mustaxiilka ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala shay ifkaan ka mida uusan ka warqabin waa mustaxiil wax ifkaan ka mida inuusan ilaahay ka warqabin mustaxiil ilaahay caradaas aanu arkayno faraha badan ama ciidda ilahay waa u tira koobanta baddaas ballaaran dhibcaheedu ilahay waa u tirsan yihiin subxaanahu wa tacaala dhibcaha roobka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa way ka tirsan yihin way ka tira kooban yihiin addoommadu ilaahay agtiisa way ka tira kooban yihiin wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma ilaahay wax walba wuxuu ku koobay cilmi iyo aqoon wax walba ilaahay waa u tira kooban yihiin subxaanahu wa tacaala wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah aljahlu jaahilnimo waalcaashiru kan tobanaad ee ilaahay u waajibay alxayaatu nolol waxyaalaha ilaahay u waajibay waxaa ka mid a ilaahay inuu nool yahay xayaata abadiya sarmadiya nolol weligeed soconaysoon dhammaad aan lahayn laa bidaayata laha meelay ka soo bilaabatana aan lahayn annaga xayaatadeennu meelay ka soo bilaabatay oo waxaa qofkan la leeyahay dunida wuxuu ku soo biiray sanadkii fulaan oo adduunka wuxuu joogaaba labaatan sano soddon sano iyo wax la mida annaga dhan cadadkeennu xayaatadeennu way iska tiro koobanta markaanu soo galnay adduunyadana waa kooban tahay waa tirsan tahay inta aanu joogaynana waa wax iska kooban midda kale xayaatadeenna waxay ku taagan tahay ilaahay awooddiisa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshiisu cidna kuma taagna midda kale nolosha ilaahay meelay ka soo bilaabantay ma laha meelay ku dhammaanaysana ma laha weligii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa alla noolaanayo jiraya wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah almowtu dhimashaa ilaahay mustaxiilka ah in la yidhaaho ilaahay mowdaa haleelayo wuu dhimanayaa in la yidhaaho waa mustaxiil makhluuqaadka dhammaantood way wada dhimanayaan wixii ilaahay ka soo haray wixii ilaahay ka soo haray alambiyaa wاlrusul wاlmalaa'ika wاlins wاljin kulligood waxaa haleelaya mowdaa ku wada dhacaya oo haleelaya faajir iyo caasi iyo mudiic intaba mid baari oo ilaahay baari u ah uu dhimanayo mid faajiroo ilaahay ku caasiyana isna waa dhimanaha bari iyo faajirba laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa keligii allaha aan dhimanaynin noloshiisuna aysan meelna ku dhammaanaynin meelna aysan ka soo bilaabmin kullu shayin haalikun ilaa wajha wax walba waa dhimanayaan ilaahay mooye subxaanahu wa tacaala wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlإikraam ilaahay unbaa soo haraya subxaanahu wa tacaala والxaadi caشhara midka kow iyo tobnaad aلsamcu maqal sifaadka ilaahay u waajibay waxaa ka mid a wax walba ilaahay inuu maqlayo wax walba ilaahay inuu maqlayo subxaanaه wa tacaala yasmacu dabiiba الnamlati sawdaa calى الsakrati الsamaa fi اleylati الdalmaa yasmacu ilaahay wuxuu maqlay dabiiba الnamlati dhuuracasada tukubiddeeda iyo socodkeeda bal adiga hadalkaaga nownowdaada iskaba dhaaf dhuuracasadaas markay soconayso socodkaas ilahay waa maqla subxaanaه wa tacaala waa asqar اmakhluuqaat makhluuqaadka waxaa ugu yar shanqartooda ilahay waa maqla yasmacu dabiiba namlati sawda calى sakrati الsamaa dhagax sisiba meel la shamiiteeyey hadday ku soconayso oo shanqar sidaasaba aan laga maqlin waa maqli fi leylati dalmaa habeen mugdiya xataa hadday soconayso ilahay waana u jeedaa shanqarteeda yartaana waa maqli waa waxa ugu yaraa laga soo qabto waxa ugu yar ayaa laga soo qabtay marka sifadan waxay kugu diri oo ay kugu bixin in yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu ku maqlayo waxa ilaahay raalli uu ka yahay mooye wax kale inaadan ku hadlinin oo hadalladaada aad tira koobto wax ilaahay raalli uu ka yahay mooye wax kale inaadan ku hadlin maadaama ilaahay uu ku dhegaysanayo uu ku maqlayo oo derbiyadu ilaahay aysan kaa celinaynin haddaad derbi isku qariso haddaad guri ku dhuumato wax ilaahay celinaya inaysan jirinin subxaanahu wa tacaala qurbi iyo bucdiga ilaahay isaga mid yihiin mid fogaaday iyo mid dhowaaday waa isla mid baynamaa adiga maqalkaagu uu iska xadidan yahay annaga maqalkeennu waa iska xadidan yahay derbigan waxa ka dambeeya waxba kama maqlayno qofku hadduu naga fogaado ma maqlayno laakiin ilaahay sidaas maaha subxaanahu wa tacaala dhowaasho iyo fogaasho iyo derbi iyo wax celinaya midna ilaahay ma jiraan marka qofku hadduu caqiidadaas aamino ilaahayu ka xishoon waxaa yaraanaya macaasidiisa iyo dembigiisa wuxuu tira koobahayaa hadallada uu ku hadlayo uu miisaan saari isagoo og ilaahay inuu maqlayo subxaanahu wa tacaala marka caqiidadan barashadeeda waa lafdhabarka nolosha adduunka iyo nolosha aakhirada labadaba kutubta waxay sheegaan taariikhda qof caqiidadan nin acraabi ah ayaa xajka soo aaday xajku soo aaday marka caqiidadana aqoon weyn uma uusan lahayn markaasuu dadkii xujaajta ahaa ayuu ka soo hormaray xujaydii oo dhan uu ka soo hormaray markaasuu kacbada intuu yimid ayuu wuxuu yidhi yaa rabbi cajiltu ilayk lianlaa yasqalaka sawtii can sawti اlxujaaj ilaahu anigu waan soo hormaray uu yidhi si ducada dadka xujaydaa hal maray markay wada qayliyaan ay yidhahaan yaa allah si codkooda uusan kuu mashquulinin oo keligay aad ii dhegaysato keliga inaad ii dhegaysato ayaan usoo degdegay isagu wanaagu ula jeedaa laakiin waa cilmi la-aan cilmi la-aan wey iyo caqiida la-aan wuxuu isdhahayay xujayda waxaan uga soo hormaruu yidhi dadkan faraha badan haddii mid walba uu ilaahay ku qayliyo yaa rabbi uu yidhaaho ilaahay wuxuu yidhi codadkaasaa mashquulinayo isleey waa cilmi la-aantiisa iyo caqiida la-aantiisa codadkaasaa ilaahay mashquulinayo isleey waxa weeye haddii malaayiinta makhluuqaadka ee dunidan ku nool kulligood hal mar haddii yaa allah ay wada yidhaahaan nin walbaana luqad gaara ilaahay uu ku baryo nin walbaa luqadda u yaqaano ilaahay uu ku baryo cod cod ilaahay ka mashquulinayaa ma jiraan luqo luqa ilaahay ka mashquulinaysaana ma jirto subxaanahu wa tacaala laakiin innaga maqalkeenna waa iska xadidan yahay laba qof haddii hal mar ay isla hadasho waxaad leedahay war qofiyo iga aamusban kanaan dhegaysta awood uma lihid saddex qof afar qof inaad fahamto hadalkooda waxaana dhan wax iska daciifa wa khuliqa alinsaanu daciifa insaanku meel walba dacfiyaa uga jira saddex qof afar qof hadday hal mar wada shanqarto isla hadasho waa inaad laba saddex iska aamusiso oo tiraa hal qof ha la ii daayo hal qof aan dhegaysto awooddeennu waa iska maxduud samcigeennu waa maxduud basarkeennu waa maxduud wax walba oo annaga naloo nisbeeyo waxaan ka nahay ducafaa daciifaanu nahay wayastaxiilu calayhi ilaahi waxaa ka mustaxiila assamamu maqal la-aan inuusan waxba maqlin oo la yidhaaho ilahay waxba ma maqlayo ama la yidhaaho ilaahay codadkaa mashquulinayo oo codkan haddii boqol qof ama malaayiin hal mar ay wada baryaan kuwo uusan maqlaynaa jira in la yidhaha waa mustaxiil mustaxiil wey wathaani cashara midka labiyo tobnaad albasaru arag ilaahay inuu arkayo wax walba mugdiga iyo derbigu uusan celinaynin fogaashaha iyo dhawaashuhu isku mid ay yihiin oo cid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la socdo dhaqdhaqaaqiisa wayastaxiilu calayhi cala allah ilaahay waxaa ka mustaxiila alcama indhala-aan inuusan ilaahay waxba arkin oo la yidhaha ilaahay waxba ma arkayo waa mustaxiil mustaxiil wey maxaa yeelay addoommada afcaashoodu ilaahay u jeedaa dhaqdhaqaaqoodu ilaahay arkaya subxaanahu wa tacaala sifadaasna waxay kugu bixinee alikhlaas fii jamiici alafcaal walaqwaal hadalladaada iyo ficiladaada ilaahay dartii inaad ula jeedo ood ku kaaftoonto aragtida ilaahay cidna aadan danaynin inay cibaadadaada aragto waxba ha isku mashquulinin inuu shaydaanku uu ku yidhaaho intaasoo cibaadaad samaysaa maa lagu arko oo hebel muu ku arko ku kaaftoon aragtida ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeele makhluuqaadka aragtidoodu waxna kuuma kordhinayso waxna kaama nusqaaminayso dur iyo nafcina ma hayaan noloshaada iyo geeridaadana ma hayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala durkaaga iyo nafcigaaga haya marka sifadan waxay kugu bixin an taktafiya biru'yati اllaahi tacaala wa biiطilaacihi calaa acmaalika can ru'yati اlmakhluuqiin idilaaca ilaahay ku daalacanay iyo aragtidiisa inaad ilaahay ku macaansato ood ku kaaftoonto acmaashaada dhane ikhlaas iyo dar alle aad ka dhigato waxba aadan danaynin cid kale inay ku aragto maxaa yale waxay kuu faa'iideynayso ma lahan inay camalkaaga kaa khasaariso mooye wathalitثa cashara kan saddex-iyo tobnaad alkalaamu hadalkiiu waxaa ilaahay u waajibay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay hadlo wa kalaamuhu laysa yushbih kalaamana hadalka ilaahayna ma shabahayo hadalka makhluuqaadka makhluuqaadka hadalkooda coduu leeyahay hawe soo baxaysuu leeyahay faruuryo iyo carab ay ku hadlaan iyo gowse isku dhacdhacaya ilko ayay leeyihiin xuruuf iyo codod ay leeyihiin waxaasoo dhan ilahay waa ka mustaxiil hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa ka mustaxiila subxaanahu wa tacaala albakamu hadal la-aan in la yidhaha ilaahay ma hadli karo oo awooduu ku hadlo ma lahan in la yidhaaho waa mustaxiil sifaadkaas hadda waxaanu soo qaadanay toddobada sifo oo ugu dambeysay oo hadda noo dhammaatay waxaa la yidhaha sifaatu اlmacaani toddobada ugu dambeysay sifaatu اlmacaani wa haadihi sifatu hiya haaliثa cashara min almustaxiilaat waclam ogaaw ana alqudra wاliraada wاlcilm wاlxayaat wاlsamc wاlbasar wاlkalaam toddobadaa noo dhammaatay tusamaa sifaat اlmacaani waxaa lagu magacaabaa صفاaت المعاaني كما mر تنبيه عليه ولما تم الكلام على صفاaت المعاaني شhرع يتكلم على صفاaت المعنوية صفاaت المعاaنigii markuu dhamaystiray wuxuu rabaa شheekhu haddana inuu kuu sheego صفاaت la yidhaha صفاaت المعنوية الصفاaت المعنوية صفاaتkan laleeyahay waa صفاaت ay isku macno yihiin toddobadii صفo oo صفاaت المعاaني oo hadda aanu soo qaadanay waxaana fakhrudiin alraasi iyo culimmadii ka dambeydaba ay u siyaadiyeen biziyaadati towdiix si sifaadka ilaahay loo sii caddeeyo fakhrudiin araasi iyo culimmadii kale ka dambeeyey ayaa markii dadkii ahlulbidaca ay bateen ayay waxay yidhaaheen ha la caddeeyo caddayn ziyaado ah hala sii caddeeyo oo ha la siyaadiyo sifaadkan oo laga soo qaatay iyagana meelihii laga soo qaatay sifaatulmacaani maxaa lii sifaatulmacaani oo toddobadaanu soo qaadanay dhammaantood waxaa laga soo qaatay qur'aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam marka fakhrudiin raasi iyo culimmadii kale iyaguna waxay yidhaaheen sifaatkan la yidhaha asifaat almacnawiya oo iyaguna sida qur'aankuba uu u sheegay sifaatulmacaaniga aanu soo qaadanay ayaa iyagana looga qiyaas qaatay oo sifaatulmacaanigii iyo sifaatulmacnawiya maadaama masderkeeda iyo meesha masderu tashriica ah ee laga soo qaatay hal meel ay yihiin aanu ku darno sifaadka la yidhaaho asifaatu almacnawiya markaad fiirisana waa kuwii hadda aanu soo qaadanay laakiin fakhrudiin raasi ee culimmadii ka dambeysaba iyagu waxay ku sheegeen in ziyaadatu towdiix loola jeedo amaa abulxasan alashcari raximahu llahu tacaala isagu wuxuu isaga kaaftoomi jiray sifaadkan la yidhaaho asifaatu almacaani ayuu kutubtiisa oo dhan ugu kaaftoomay fakhrudiin raasi iyo dadkii ka dambeeyey ayaa waxay lahayn dadka waxa loo sii caddeeyo ha loo sii qeexo marka kuwii hore ay waxay ku siyaadiyeen sifaatkan la yidhaaho asifaatu almacnawiya oo iyaguna tusinaya kuwii hore wixii ay tusinayeen waaraabica cashara midka afar iyo tobnaad kownuhu ilaahay ahaanshadiisa uu qaadiran alla awoodla uu yahay waxaa laga fahmay qudradii qudradia waxaa la yidhi kownuhu qaadiran wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah kownuhu ilaahay ahaanshadiisa caajisan wayastaxiilu calayhi alcajzidii ayay tanna muqaabil u tahay taas iyaduna muqaabil u tahay waafaqsan tahay wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah kownuhu ilaahay ahaanshadiisa caajisan inuu ilaahay ficil afcaasha ifkan iyo koonkan ka mid ah inuu ka caajiso la yidhaaho ma qaban karo oo awooddiisaa gaari weysay la yidhaaho mustaxiil waalkhaamisa cashara midka shan iyo tobnaad kownuhu ilaahay ahaanshadiisa weeye muriidan mid wax doona uu ahaado oo wuxuu doono uu samayn karo wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah kownuhu ilaahay ahaanshadiisaoo mukrahan mid la khasbo uu ahaado in ficil afcaasha ka mid a ilaahay lagu dirqiyo oo lagu khasbo waa mustaxiil wasaadisa cashara midka toban iyo lixaad kownuhu ilaahay ahaanshadiisa weeye caaliman alla caalima uu yahay wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah kownuhu ilaahay ahaanshadiisaoo jaahilan in la yidhaaho ilaahay waa jaahiloo waxbuu jaahil ka yahay waxbaa ka qarsoon waa mustaxiil wasaabica cashara midka toban iyo toddobaad kownuhu ilaahay ahaanshadiisa weeye xayan mid nool uu yahay wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah kownuhu ahaanshadiisaoo meyitan inuu meyd noqdo oo dhimasho ay haleesho waa mustaxiil wahaamina cashara midka toban iyo siddeedaad kownuhu ilaahay ahaanshadiisa weeye samiican alla wax maqlaya uu noqdo wayastaxiilu calayhi waxaa ilaahay mustaxiilka ah kownuhu ahaanshadiisu asama midaan wax maqlaynin inuu ahaado waa mustaxiil wataasic cashara midka toban iyo sagaalaad kownuhu ilaahay ahaanshadiisa way basiiran mid wax arkaya uu ahaado wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah kownuhu ahaanshadiisa acma midaan waxba arkayn inuu ahaado oo indhoolaa uu ahaado waa mustaxiil waalcishruun sifada labaatanaad kownuhu ilaahay ahaanshadiisa way mutakaliman alla hadlaya uu noqdo wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa mustaxiilka ah kownuhu ahaanshadiisa abkama mid hadallaawo ah uu noqdo oo wax hadalaba aan awood u lahayn inuu noqdo waa mustaxiil fa haadihi tani arbacuuna tani haddii laysku geeyo waa afartan cishruuna labaatan sifo waajibatun mid waajibow wa cishruuna labaatan sifoo kalena mustaxiilatun waa labaatan sifo oo mustaxiil ah waalwaaxidu waalarbacuun midka afartan iyo koowaad aljaa'izu waa midka bannaan fii xaqihi ilaahay xaqiisa ku bannaan tacaala ku rahay wa huwa jaa-iskaas waxaa ilaahay u bannaan ficlu kulli mumkinin wax kasta oo suurtogeli kara samayntooda ow tarkuhu tarku kulli mumkin ama wax kasta oo suurtogal ah ka tegitaankiisa wey wixiiba suurtogal ah ilaahay wuu samayn karaa hadduu doonana wuu ka tegi karaa oo waxyaalaha mumkinaadka waxaa ka mid a samaawaadkan ilaahay u abuuray ardadan uu abuuray makhluuqaadkan kala duwan ee ilaahay uu abuuray arrimahaasoo dhan hadduu doonana ilaahay kulli waa iska dhaafi karay oo cid ilaahay ku khasabtay ama ku ijbaartay ama waajib uga dhigtay ma jirto maxaa yaele wax ilaahay ku waajibayaba ma jiraan hadduu doonana ilaahay wuu abuuri karaa sida haddaba uu abuuray marka wax walba ee mumkinoo suurtagal ah ilaahay waxaa u bannaan inuu sameeyo iyo inuu iska daayo intaba way u bannaantay idan marka afartan iyo kowdaas caqiido ayaa muhima qof walba inuu ogaado oo u barto oo u caqiideeyo iyo arkaanulislaamkii hore aan usoo qaadanay iyo arkaantii arkaanuliimaan oo iyaguna hore aan usoo qaadanay qofku marka haddii caqaa'idkan sidaas uu aamino arkaanuliimaankii aanu soo qaadanay iyo arkaanulislaamkii aanu soo qaadanay uu aaminsan yahay waxau noqon qof muslim ah oo islaamkiisu uu xaqiiqo yahay arkaanu uliimaan iyo arkaanu ulislaam iyo caqaa'idkan hadda aanu soo qaadannay hadduu qofku aamino oo uu rumeeyo qofka noocaas oo kale ah waxaa xaaraam ah in la takfiiriyo oo la gaalaysiiyo waa xaaraam maxaa yeelay wakhtiyadan dambe dawaa'if iyo kooxo waxaa soo baxay dadkii muslimiinta ahaa gaalaysiinaya bimujarad annahu khaalafa ra'yahum wax kalena kuma gaalaysiinayaane waxaa weeye ra'yigaygii unbaad khilaaftay mar waxaa ilaahay haddii la khilaafo lagu gaaloobayo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay markii la khilaafo oo ilaahay la inkiro waajibaadkiisii qaybo ka mid a waa rabbi marka qofku ma aha waa inuu oqoonsado tabartiisa iyo daciiftinimadiisa makhluuqnimadiisa laakiin inuu asagu miisaan ka dhigo iimaankii islaamnimadii inuu qofku miisaan ka dhigo ama daa'ifo iyo koox ay iyadu miisaan ka dhigto oy tiraa qofkii iraacdana waa muslim kii iraaci waayana waa gaal uu kooxu tiraaho waa caqli daro waana diin la-aan lidaalika qofka waxaa miisaan u ah arkaanuliimaan ma laga helay xadiiskii jibriil oo casharadeenni hore aanu ku soo qaadanaynay waa xadiiska keliyahoo miisaan noqon kara qofka waxaa weeye arkaanuliimaan ma laga helay arkaanulislaam ma laga helay sifaadkan aanu soo tilmaanay ma caqiideeyey waa muslim walidaalika qofku qof muslim ah ee arkaanuliimaan iyo arkaanulislaam laga helay caqaa'idkan laga helay hadduu gaalaysiiyo isagaa gaaloobaya akhiira oo qofka muslimka la gaalaysiiyo iyadaa gaal gaalnimo ah maxaa yeele xadiis ibnu xibbaan waxaa jiray uu saxiixiisa ku warinayey oo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi inamaa atakhawaf calaykum waxaan idinkaga baqayo waxaa ka mida rajulu qara'a alqur'aan qof qur-aankii akhriyey xataa idaa ru'yat bahjatuhu calayh markii islaamnimadii nuurkeedii qofkii lagu arkay wa kaana rid-an lilislaami laysna lahaa islaamkuu taageeri doonaa oo uu taakulayn doonaa lalahaa gayarahu ilaa maa shaa allah islaamkii oo dhan uu bedelay faاnsalakha minhu wa nabadahu waraa'a dahrih islaamnimadii wuxuu ka tuuray dhabarkiisa gadaashi wa sacaa calaa jaarihi bisayf deriskiisii wuxuu u qaatay hub iyo sayf wa ramaahu bishirki deriskiisii muslimka ahaana wuxuu ku tuuray gaalnimo hubna wuu u qaatay markaasuu xadiis ibnu xibbaan saxiixiisa uu ku wariyey saxaabigi marka wuxuu yidhi ayuhumaa أwlىa bالshirki alraami am ilmarmiy rasuulka ilaahay uu gaalnimada ayaa ku habboon ma qofka qofka muslimka gaalaysiinaya oo gaalnimada ku tuuraya qofka muslimka miyaa gaalnimada ku habboon mise qofka la gaalaysiinayo muslimka ah oo gaalnimada lagu tuurayo ayaa gaalnimada ku habboon nebigu salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu yidhi bal iraami qofka dadka muslimiinta gaalaysiinaya isagaa gaalnimada u dhowuu yidhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam idan marka xadiiskaas waa xadiis saxiixa maadaama ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wariyey wuxuuna tilmaamay qofka muslimka ah qofka gaalaysiinaya inuu yahay aqrab ila الshirki wa aqrab ila اlkufri dadka qofka ugu dhowaanshaha badan gaalnimada inuu asagu yahay waana calaamada lagu garanayo qofka su-ulkhaatima ay ku dhacayso walciyaadu biاllah qofka khaatimo xumo ku dhimanaya calaamaadka lagu garanayo waxaa ka mid a takfiiru lmuslimiin dadka muslimiinta inuu qofku gaalaysiiyo waa calaamo xun waa astaan xun oo tusinaysa qofka su-ul khaatimadiisa iyo caqiida la-aantiisa iyo diin la-aantiisa iyo inuu yahay caduwun linafsihi waa qof naftiisa cadow u ah maxaa yeele wuxuu burburinaa mahmaa qof kastae muslima uu gaalaysiiyoba iimaankiisaa qeyb ka go-i diintiisaa qeyb ka nusqaamaysa mar walba qof muslima uu gaalnimo ku tuuro walidaalika nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi bal iraami bal iraami qofka gaalnimada yani qofka muslimka ku tuuraya isagaa u dhowuu yidhi nabigu salى اllahu عalيh wasalam gaalnimada u dhow lidaalika sidaas awgeed inagoo xadiiskaas ka ambaqaadayna waxaa wanaagsan in dadka noocaas oo kalea ilaahay ay uga toobad keenaan caqiidada noocaas oo kalea oo dadka muslimiinta aan la gaalaysin maxaa yeelay muslimiintii dhexdoodii haddii la gaalaysiiyo waxaa ka faa'iidaysanaya un waa cadowga gaalada waxaa imanaya dadkii muslimiintaah inay dhiiggoodii midba midka kale uu bannaysto midba midka kale inuu qofka kale dhiiggiisii bannaysto oo wax fudud dadkii muslimiintaah dhiiggoodii lagu bannaysto ayaa meeshii imanaya waxaa imanaya dadkii muslimiintii inay isnacaan waxaa imanaya dadkii muslimiintaah cadaawo inay isku qaadaan laba qof oo midba midka kale uu ku qalbi yahay muslimiintii in laga waayo ayaa imanaysa waana wixii gaaladu aynala rabin wixii gaaladu aynala rabeen weeye habkaa haddaan ku soconno sidaas awgeed waxa weeye ha laga fiiriyo miisaanna ha laga dhigo xadiis jibriil xadiiskii jibriil oo qariray arkaanuuliimaan iyo arkaanuulislaam sheegay aan miisaan ka dhiganno laakiin iyaan miisaan laga dhiganin tacasub daa'ifi ah iyo mid madhabi ah iyo mid diini ah iyo mid qabali ah intaba yaanan miisaan ka dhigin laakiin miisaanku ha noqdo shareecada islaamka shareecada islaamka iyo muxuu yidhi nebigu salى اllahu عalيه wasalam iyo qofkan muxuu nebigu ku miisaamay taa miisaan aan ka dhigno taasaa marka waxay iman kartaa in dadka muslimiintu ay midoobaan ay walaaloobaan ay markaas isku qalbi ay noqdaan taasaa ku imanaysa halkaa marka waxaa inoogu dhammaaday afartan iyo kowdii caqiida labaatankii sifo ilaahay u waajibtay labaatanka mustaxiilka ahayd iyo halkii jaa-iska ahaa wuxuu yidhi sheekhu wayajibu calayhi calaa kulli mukalaf qof kasta ee mukalafa waxaa waajib ku ah an yacrifa inuu garto adilata alcaqaa'id caqiidooyinka adiladooda inuu barto caqaa'idkaasoo almadkuurati lasoo sheegay walow ijmaalan walow kaana daliilu daliilku haba noqdo ijmaalan daliil guud oo si tafaasiil ah iyo si qoto dheerba yuusan deliilka u oqoonin laakiin xataa deliil guud inuu barto caqaa'idkan aanu soo sheegnay haddii la yidhah maxaa u deliila waa inuu deliilkiisa sheegi karo wadaalika bian yastadilla waa inuu deliishado calaa kulli sifatin tilmaan kasta waa inuu u deliishado biwujuudi اlmakhluuqaat makhluuqaadkan jiritaankooda tilmaan kasta oo tilmaamaha ilaahay u waajibay ka mida waa inuu u deliishado makhluuqaadkan jiritaankooda oo tusaale ahaan haddii lagu yidhaaho maxaa u waajibay ilaahay awooddiis maxaa u deliila ilahay inuu awood leeyay waa inuu qofku ku xiro oo deliil uu ka dhigan karo dhihi karo hadduusan ilaahay awood u lahayn makhluuqaadkanba lama arkeenba makhluuqaadkan oo dhanba lama arkeen hadduusan ilaahay awood u lahayn oo maxaa u deliila dee samciga iyo maqalka ilaahay iyo basarka ilaahay iyo hadalka ilaahay waxaa u deliila wujuud haadihi اlmakhluuqaat makhluuqaadkan jiritaankooda ayaa u deliila sifaadka ilaahay maxaa yeele hadduusan ilaahay waxna arki lahayn waxba maqli lahayn yaa dadkan xisaabin lahaa yaa dadkan kontarooli lahaa yaa dadkan xawaa'ijtooda iyo danahooda yaa gudi lahaa hadduusan ilahay wax maqlaynoo ducada uusan maqlaynin subxaanahu wa tacaala marka wax walba sifo walba waxaa u deliila makhluuqaadkan jiritaankooda wadalika ka khalqi اlardi dhulkan abuuristiisoo kale wasamaawaati wa ka khalqi samaawaat samaawaatkan abuuristoodii oo kale wallah subxaanah wa tacaala